munaasabadan oo lagu daahfurayay bandhiga buug lagu magacaabo dowlad dhiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale buuggan oo qoristiisa ay iska kaashadeen qorayaal dhowr ah ayaa gudbinaya aragtiyo iyo doros la xiriira dhismaha dowladnimo casri ah kaasoo ka hana qaada soomaaliya qaar ka mid ah qorayaasha buuggan ayaa ka hadlay muhiimadda iyo fariimaha uu gudbinayo buuggan
dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid a dhibaatooyinka xagga amniga dowlad xumadii nagu dhacday sida loo kala dhintay ee shacabkii soomaaliyeed u dawaqay iyo sida xalku yahay ayay ka hadlayaan anigu markaa markaan turjumayey cilado fara badan iyo caqabado badan baa iga soo maray horta waa mare waxaad turjumaysaa afkaar adigoo aadan ku qanacsanayn oo dee dad kala duwan baa buuggii soo qoray marka mas-uuliyadda aniga iga saareed waxay ahayd inaan sidii ammaanadu ahayd aan anigu u turjumo
wax kasta oo markii hore aqoon uun bas baan ku talagelayna yaa wax yaqaan oo wax qori kara laakiin markaan aan fiiriye buugga waxyaale cajiiba ilaaha iga tusay siduu shumuuliyadu waxaa la dhahaa maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayri illaahi infasala wanqadac wixii ilaahay dhanka kale qaar ka mid a wasiirada ka qaybgalay munaasabadda ayaa waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in wax laga qoro dowlad dhiska soomaaliya ma jecli inaan war badan iraahdo laakiin dhowr arrimood oo aan isleeyahay dowlad dhiskay ku saabsan tahay oo in daraasad xooggan laga sameeyo caqabadahana qayb ka ah ayaa jiro mid ka mid ah waa muddadii dowlad la-aanta qarnidan hadda la joogo oo qarnigii labaatanaad iyo kow iyo labaatanaad ma soo marin adduunka meel laga nool yahay si dowlad la-aan ah ma soo marin xataa haddii jarmal laga adkaaday oo la kala qaybiyey ama jabaan lagu dhuftay qomburduryo lagu dhuftay ayaa jirto marka daraasadaha in fatradaas lagu daro iyo sida ay fursad u ahayd iyo siday caqabad u ahayd runtii waxaan dareemayaa in aada iyo aada loogu baahan yahay in bulshadii maaragtay wax la akhriyo wax loo qoro loo soo bandhigo wax weyn waaye waxa ugu weyn aan u baahannahay ummadeenna u baahan tahayna waaye dhaqanka noocaan inaan baranno sidoo kale in dadka qof walba uusan luuq la gelin keligii inuu luuq isku soo xirin oo uusan wax qorin laakiin dhibka iyo maaragtay la qaybsado oo maaragtay mawaadiicda saan oo kale muhiimka u ah bulshada laisku dardarsado oo qof walba meel uu ka qoro ayadana waa dhaqan ummadda soomaaliyeed la barayo oo aan ka mahad celinayo